galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
ciid wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha meey ee sanadka waa saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur
guud ahaan idaacaddeenna galabnimo waxaad ku dhagaysan doontaan munaasabadda ciidda innaga oo eegayna sida magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya looga ciiday iyo barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabaddan ciidda balse marka hore aan ka codsado sahre ciidla nuur in ay noo mariso warkii caalamka
muslimiinta dunida daafaheeda ku kala nool ayaa maantoo khamiisa u dabaaldegayay munaasabadda ciidda barakaysan ee ciid alfidri ciidda soonfur ayaa sanadkii labaad kusoo beegantay iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka coronavirus islamarkaana wadamo badan ay masaajidadu xidhan yihiin xayiraadna lagu soo rogay magaalada jakaarta ee caasimada dalka indonesiya oo ka mida meelihii ugu horreeyey ee saaka ay muslimiintu salaada ciidda u dareereen ayaa dadka lagu soo rogay inay xidhaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo islamarkaana ay ku tukadaan goobo bannaan oo looga dan leeyahay in la yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus dalka indonesiya ayaa waddanka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dunida waxaana intii lagu guda jiray bishii barakaysnayd ee ramadaan albaabada loo xidhay dhammaan masaajidadii oo uu ku jiro masaajidka ugu weyn dalkaasi ee lagu magacaabo masjidul istiqlaal wadamada indonesiya iyo maleysiya ayaa joojiyey in dadweynaha wadamadaasi ay guryahooda isku booqdaan maalmaha ciidda oo dhaqan ahaan dadka muslimiinta ehelada iyo qaraabada iyo weliba asxaabtu ay guryaha isku booqdaan sidoo kalena waxay labadaasi wadanba mamnuuceen safarada magaalooyinka wadamadaasi ay dadku iskaga gooshaan maalmaha ciidda tallaabooyinkaasi ayaa la doonayaa in lagu yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus diyaaradaha dalkan maraykanka laga leeyahay ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen israel shirkadaha diyaaradaha kale ah american airlines united airlines iyo delta airlines ayaa sheegay in ay hakiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen israel gaar ahaan gegida diyaaradaha ugu weyn dalkaasi ee ku taalla magaalada tal aviv inta ay socdaan dagaalada u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiintu shirkadda diyaaradaha ee united airlines ayaa sheegtay in rakaabkii hore u goostay tigidhada diyaaraddaasi ay ku wargeliyeen in si ku meel gaadha dib loogu dhigay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada tal aviv ilaa la gaadhayo shan iyo labaatanka bishan may shirkadda american airlinesna waxay rakaabkeeda ku wargelisay in la joojiyey duulimaadyadii ay new york iyo talafiif iskaga gooshi jireen maalmaha arbacada iyo khamiista mas-uuliyiinta dhammaan shirkadahaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay qiimeynayaan xaaladaha dagaalka ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta weli wararka la xidhiidha dagaalka u dhexeeya israa'il iyo falastiiniyiinta ayaynu ku guda jirnaaye saraakiil ka tirsan ururka xamaas ee falastiiniyiinta ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqayntii gantaalaha israa'iil ku garaacday magaalada qasa warkan ayay sheegeen labada dhinac ee israa'iil iyo xamaas kadib markii arbacadii shalayta uu xoogeystay dagaalka u dhexeeya labada dhinac gaar ahaana duqaymaha ay israa'iil ka geysanaysa magaalada qasa war ay soo saareen ururka xamaas ayaa lagu sheegay in saraakiisha la dilay uu ku jiro hogaamiye ka tirsanaa ciidamada falastiiniyiinta oo lagu magacaabo basaam ciisa geesta kalena war ka soo baxay waaxda ammaanka gudaha ee dalka israel ayaa lagu sheegay in basaam ciisa iyo lix iyo toban sarkaal oo kale ay ku dhinteen weerarada ay diyaaradahooda dagaalku ku qaadeen magaalada qasa israa'iil ayaa arbacadii shalayta bilowday duqaymo hor leh oo ay kusii kordhisay dagaalkii bilowday maalintii isniintii ee toddobaadkan duqaymaha ay geysanayaan diyaaradaha israa'iil ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyeyaasha ururka xamaas iyo xarumahooga sirdoonka waxaana la sheegay inay ku dhinteen shan iyo lixdan qof oo falastiiniyiina oo ay ku jiraan lix iyo toban caruura iyo shan dumara ugu yaraan saddex boqol iyo shan iyo lixdan qof oo kalena waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen duqaymaha loo geysanaya magaalada qasa ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa lagu eedeeyey in ay laayeen dad rayida oo ka qaybgelayay banaanbaxyo ka dhacayay magaalada khartuum ee caasimada dalkaasi maalmahan lasoo dhaafay dadka la dilay ayaa tiradooda lagu sheegay laba qof oo ka mid ahaa dad banaanbaxaya lix iyo toban kalena dhaawacyo loo geystay banaanbaxyada maalmahan ka soconayay dalka suudaan ayaa looga dan lahaa xuska laba sannadood kadib markii mudaharaadyo xukunka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay cumar xasan al bashiir iyadoo ay weli dadka qaar hanaanka dowladnimada dalkaasi loo wada saluugsan yihiin ururada shaqaalaha ee dalkaasi ayaa cambaareeyey dilka loo geystay dadka rayidka ah iyaga oo dowladda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare cabdalla xamduukna ku eedeeyey inay caburinayaan shacabka islamarkaana ugu baaqay in la sameeyo baadhitaano la xidhiidha dadkii waxyeelada soo gaadhay inta ay mudaharaadyadani bilowdeen maalintii salaasadii gelinkeedii dambe
mahadsanid sahre ciidla nuur oo inoo akrinaysay warkii dunida ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidii aan horudhaca idaacadda idinkugu sheegnay waxaan guud ahaan idaacadda galabta aan ku eegi doonnaa munaasabadda ciidulfitri aan ku horeyno warbixin ku saabsan sida magaalada muqdisho looga ciiday wariyaha v o e da zaynab abuukar maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow ayaa maanta si weyn looga ciiday masaajidada ayaa sida caadiga ahayd lagu tukaday salaada ciidda saakay iyadoo dadku ay garbaha isku hayeen inkastoo wasaaradda iyo saraakiisha caafimaadka ku booriyeen dadweynaha in ay kala fogaadaan intay socdaan dabaaldegyada ciidda si looga fogaado faafitaanka fayruska korona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo boqolaal shacab iyo mas-uuliyiin ah kula dukaday masjid ku yaala gudaha madaxtooyada soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda soonfur isagoo ku baaqay in la caawiyo dadka masaakiinta ah lagana wada shaqeeyo amniga dalkaasi bulshada soomaaliyeed ay ugu wada ciidaan farxad iyo nabadgelyo xilligan waa xilligii ciidda ahaa waa xilligii kan waxaysan uu baahan yaha kan waxaysto gaar ahaan dadka masaakiinta ah agoonta iyo dadka aada u liita ka warhaya dadka dariskiinna ah waad ogtihiin ciiddan farxad ma lahan iyo reynreyn haddii dadka dariskiinna ah ama dadka ehelkiinna ah aysan awoodin inay wax helaan ama ilmahooda aysan awoodin inay ciidaystaan marka waxaa idin leeyahay ku dadaala inaad sadaqada badsataan maantao kale oo aad isgacan qabataan haddaad tihiin dad walaala ah oo soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa halkan inaan idinkaga sheego bishaan barakaysan dad badan ayaa nooga dhintay hadday ahaan leed askar iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ilahay uga baryayaa inuu geeyo janatulfardowsa dhammaantoodna uu sabr iimaan naga siiyo intay ka baxeenna ilaahay uu ilaahay uu sabri iimaan ka siiyo iyagana naxariis janno ilahay inuu siiyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka codsaday shacabka in lagu gacansiiyo hirgelinta doorashooyinka loo igmaday ee la filayo in ay dalka ka dhacaan sanadkan waxaan kaloo rabaa halkan inaan maanta idiin sheego xilligii xilligan waxaa lagu jiraa xilligii doorashada dalka wuxuu u jihaysan yahay doorasho waad ogtihiin xukuumaddeydii anigaba mas-uuliyaddaas culus inaan qaaday idinka marka waxaa idinka baryayaa haddaad tihiin dadkii muslimiinta ahaa iyo shacabka soomaaliyeed inaad iigu soo ducaysaan inuu ilaahay hawshaa ii fududeeyo hawshaa culus ilaahayna uu iu garab galo wadooyinka ayaa saxmad ahaa saaka magaalada muqdisho caruur iyo waalid gacanta haya ayaa soo buuxdhaafiyey kuwaas oo u socday booqashada ee marxabaynta eheladooda halka qaar kalena ay u socdeen goobaha jardiinooyinka ah ee loo tamash la tago oo sida ciidooyinkii hore sanadkan wax weyn laga bedelay islamarkaana lagu soo kordhiyey goobo gaar u ah caruurta iyo meelo qurxoon waa kuwan qaar ka mid ah dadka muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda munaasabadda ciidda dareenkayga maanta ciid mubaarak kulla caam wa antum biqayb maanta waa maalinta koowaad ee bisha ama noo dhalatay maalinta ciidilfidriga dareenkayga markaa ka hadlana waxaa waaye aadaan u faraxsanahay soomaalida dhammaan meel walba aan ka wada imaano degmooyinka dhan annagoo iskugu soo wada tukanay masjidda isbahaysiga aan ku gudanay acmaasha salaada ciidda fidriga ah runtii maanta waa maalin faraxdeed waa maalin dhammaan muslimiinta dhan ay wada sugayeen dhalashada marka bisha sawfur markaasi aadaan u faraxsanahay marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan muslimiinta meel walba aad joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiis waxaa ilaahay ka baryaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo cilmi dheer iyo caafimaad cibaado suuban iluu ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtiin
bismillahi raxmaan raxiim kullu caam wa antum bikhayr ummadda soomaaliyeed meel walbo ay dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciiddeeda ku baraaray iyo bashbash ku gaaray allahay naga dhigo maanta magaalada muqdisho dabcan saa u jeedaan waa laga ciidayaa waxaanu taagannahay masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho hadda salaada ciidda ayaan ku tukanay alxamdulilah waxaan leeyahay insha allahu tacaala ciid wanaagsan intaanu ciidan iyo ciiddeeda ka gaari doono waxaan idin leenahay nabad ku gaara dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa maanta cafis u fidiyey boqol sagaal iyo toddobaatan maxbuus oo u xirnaa sida la sheegay dembiyo kala duwan gaar ahaan dembiyo fudud cafiska maxaabiista ayaa lagu soo beegay iyadoo guud ahaan dunida muslimka gaar ahaan dalka soomaaliya ay maanta u tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga ciidulfidriga ayaa soomaaliya sanadkii labaad usoo gashay iyadoo cudurka safmarka ah ee coronavirus uu ka jiro muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan dad fara badanna laga helay xanuunka ciid mubaarag kullu caam wa antum bikhayr saynab abuukar v o a
dhinaca kale magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah magaalada hargeysa warbixintan waxaa noo soo diray qadar maxamed cakulle
ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr si weyn baa looga ciiday magaalada hargeysa maanta caruurtu dharkii ugu quruxda badnaa bay soo xidheen waxay soo kala sitaan qalabkii lagu ciyaarayey
magacayga gudaed axmed jaamac maasha allah si fiican baanu iidnay hargeysa si nabado alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay inoo wado ummadda soomaaliyeed oo dhan waan salaamayna waxaan salaamayna madaxda qarankan salaamaya oo ugu horey madaxweynaha jamhuuriyadda magacayga waxa weeye cabdiqani axmed jaamac oo ku magac dheer cabdiqani axmed biro waxaan halkan ka salaamaya ummaddaas soomaaliya ku hadashoo dhan gaar ahaan bulshada reer somalilan oo u horreeyey madaxweynaheeda iyo madaxdeeda kale siyaasiyiinteeda iyo baarlamaankeeda iyo ciidankeeda iyo dhammaan waxaan aad u salaamayaa waalidiintay hooyadii caasisha cumar caraale habarartay aaminesha cumar caraale waxa weeyaan ayaan aad u salaamayaa waxaan kaloo salaamaya da carruurtayda imika meela joogtay iyo xaaskiiyo halkay ila joogtay umakheer cabdiqaniya salaamaysaa haye heestanina waxay la dhalatay ciidda ciidalfitriga bal waxay gala maqla ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay ayadu waxay maskaxdiisa ka soo maaxdeen abwaanka daada iyo dhallinyarada mubaarak cabdi yuusuf saxafi ka howlgala wasaaradda warfaafinta ciid mubaarak ciid wanaagsan khadar maxamed cakuule aad baad u mahadsan tahay khadar horta waan kuu mahadnaqayaa heestan waxay si gaara uga hadlaysaa munaasabadda ciidda maanta aynu maalintii koowaad ku jirno oo farxadeeda guud ahaan ummadda islaamka ay u dabaaldegayaan reer somalilanna farxadan ay si aadan u muujiyeen heestani waxay ku dhalatay iminka habeenkii ay ciiddu soo gelisay habeenkii ka horreysay fanaanada nimco yaasiin caraale oo iyadu ka mida fanaaniinta hablaha heesta qaadaya ee soolka koowaad iyadu qaadaysa ayaa sabab u ahayd heesta in aan curiyo nimco yaasiin xaafadda boqol iyo kontonka oo ay degan tahay fanaanada saare axmed cabdilaahi saareleys oo ka mid ah hablaha heesta qaadaya ayaa noogu timid iyadoo aada u faraxsan sida caadiga aanu naqaanana markay dadku soo afuraan farxad gaara bay leeyihiin oo wakhtiga dadku ay ugu farxad badan yihiin nimco oo aada u faraxsan baanu caaw aad baad u faraxsantay ciidina way soo dhowdi xasuus unbay noqotay kelmaddaa ciidan xasuusiyeen say tiri hees aynu ciidda la qaado iminka ma curin kartaa haddii eebay igu asturo kadib markaasaan beydka koowaad aan sameeyey ee nimca ay qaadayso heestu caynkaasa ku bilaabantay laxamkana markaasaan raaciyey markaa laxamkana adigaa leh aad iyo aad haa hablaha fanaaniinta ee qaadaya haddaad carabka ku dhufato si kooban nimco yaasiin caraale ayaa kow ah saade cabdi xaashi oo saade qaran lagu naanayso ekraan jaamac ismaaciil fanaanada saare axmed cabdilaahi sahare elays fanaanada ayar oo iyana la yidhaahdo fayse cabdi muuse fayse gaashaan oo ka tirsan ciidanka militariga somalilan waa shanta hablood isla si gaara bay heestu ugu wanqalatay ciidda aad iyo aad aad iyo aad kulley sugaanta waxaa la yidhahdaa inta badan orta inkastoo mawhibadaana ay ku xidhan tahay haddana gaar ahaan laxamkoo kale waa helid
abwaan mufikira waa axmed cali garas abwaan marka hore ma qalluucshaa lagu wada garanaya horta ma qalluucshay magacani muxuu ahaa khadar magacan nool meel iga soo raacay anigu ma garanayo iyadoo laygu yeedhayo aniguna aan hooyda ahayun baana sarkay waxaase laga yaabaa inaan barnaamij aan qori jiray oo kulamiis aan ku ahaay oo joraal ku soo bixi jiray inuu magacaasu iga soo raacay laakiin aniga magacayga hore dee axmed khadar buu ahay waad garanaysaa xaruntan oday ka sheekeeye dhaqanka ahayd magacyada bilaha soomaali ayaa haddaad xasuusiso labiyo tobanka biloodoo soomaaliya maasanta qadano waxa weeyaan xaruntan la yidhaahdo oday ka sheekeel bilaha ay qortay ee ay daafurtay waxaa u badnaa kuwa cadceedda kuwa cadceedda kuwa dayaxuno iyagoo soomaaliyana way jiraan labada sanadna way kala yaryihiin haddaba waxa weeyaan haddaan soo koobo bilaha bisha waxaa ugu horeysa bisha ilaa samalaho karan baa ku xigta dambasame xays baa ku xiga xoomir baa ku xiga toddob baa ku xiga ali caseeyaa ku xiga daydaa ku xigta seyr maweydaa ku xigta dirir cawleed iyo dirir sagaalo halkaasi bisha labiyo tobnaad dirir sagaalo ku noqota godka dirirka laydhahaa ayuu dayaxu ku maraa sagaal bishaa waxaa lagu gartaa tilmaanteeda tanayna maanta ku jiraana lafteeda bisha labaad dirir cawleed ayaa adiga arkaya dhulkoo taacagta laga dhowrayo dee nabaad kaas waxau ahaa abwaan axmed cali garas magacay waa cabdiraxaan kacse cabdiraxaan xasan soo ku magacdhaa cabdiraxaan kacse marka koowaad waxaan salaamayaa hooyaday shuu suud axmdulle waan leeyahay hooya ciid mubaarig dhammaan waxaan salaamayaa faamiligayga waxaan salaamayaa xaaskayga qadar maxamed cakuule v o e hargeysa haddana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara ooaan ugu talagalnay maalinta ciidda waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo ay v o eed ugu tala gashay inay idinkula damaanshaado munaasabadda ciidulfidriga barnaamijka waxaa ka qaybgalaya fanaaniin iyo dhegaystayaal meelo kala duwan oo dunida jooga kuwaasi oo sawir naga siinaya sida looga ciiday magaalooyinka ay joogaan sidoo kale waxa ay cododkooda salaanta ciidda ku gaarsiinayaan ehelkooda qaraabadooda iyo saaxiibadooda ku sugan daafaha dunida sidoo kale barnaamijkan fanaaniinta nagala qaybgalaya ayaa inoo soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah heesahooda oo inasoo xusuusin doona waayowaayiyo iyo sidoo kale kuwii ugu dambeeyey ee ay qaadeen
ugu horrayn aynu fursadda siino qaar ka mida dhegaystayaasha nagala soo xidhiiray daafaha dunida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniguo magacaygu yahay saadiq saciid yaasiin oo jooga dalka masar caasimadiisa qaahira waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah ciid wanaagsan ayaan leeyahay meel kastoo ay ka joogaan adduunka waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahay barwaaqo iyo bashbash inay ku gaarsiiyo ciidan waxay iga dhigantay ciid farxadeed ciid barwaaqo iyo nabad alxamdulilah waa ciidda lixaad aan ku ciidayo dalka masar waxaan rabaa halkan salaan inaan uga gudbiyo faamiligayga walaalahay oo kala jooga soomaaliya africa iyo yurub oo iyaday oo joogta soomaaliya habaryarahay awoowayaal abtiyaal adeerayaal oo kala jooga africa soomaaliya dhammaan asxaabtayda inta maqalkayga iyo muuqayga taqaanaba waa salaamayaa insha allah waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahay bashbash barwaaqo iyo nabad ha inuu ku gaarsiiyo ilaahay inagoo nabad ah
waa idin salaamay bahda v o a magacaygu waa cabdiwaaxid waxaan joogaa wadanka gaana west africa khaasatan caasimada wadanka akra maasha alla ciidan waa ciid aada u wanaagsan ciid ka duwan ciiddii hore ciiddii lasoo dhaafay ma aanan ciidin labada ciidoodba ciiddii fidriga iyo ciiddii carafa labadaba ma aanan ciidin laakiin alxamdulilah sanadkan xaalku maasha allah aadan u fiicannahay waa soomaalida meeshan jooga aadan ugu wada ciidaynaa ciid wanaagsan dhammaan soomaalida iyo meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarag kulli caam waantum bikhayr waxaanay cabdicasiis daahir ibraahim waxaan ku noolahay dalka shiinaha magaaladan ku noolahay maanta si wacan loogama ciidin sababtuna waa in covid nineteen weli adduunka uu ku jiro oona dhammaan sidaa daraaddeed salaada waxaanu ka ognay guryaha marka jaaniskan anoo ka faydaysanay waxaan hambalyadii ciidda la wadaagayaa guud ahaan ummadda muslimka si gaar waxaan u hambalaynayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan faamiligeyga aabahay daahir ibraahim warfaa walaalahay asxaabtayda akhyaartayda waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay inuu gaarsiiye bashbash barwaaqo cibaado suuban iyo camal saalixa ilaahay kuwii acmaasha ay soo sameynayeen bishaa kheyrka le laga aqbalo ilaahay naga yeelo intaa marka laga soo tago waxaan codsanayaa heesta muusagaasuu qaado ee tiraada ku bartay maalin kheyr leh ku bandhiga jacaylka bilciida guud ahaan bahda v o a iyo dhegeystayaasha waxaan leeyay ciid maarig kullu caam wa antum bikhayr waxaan ka cudur daaranaynaa in heestaasi aanan hayn maanta hase ahaatee waxaan dhegaystahaasi iyo guud ahaan saaxiibada ah dhegaysanaya barnaamijkan aan maxamed bashiir oo u cayaaraynaa heestan
cashay heestani si wada jira waxaa ugu luqeeya labada fannaan ee khadiijo axmed waasuge khadiijo hiiraan iyo fannaanka cabdi baadil khadiijo waxay haatan ku nooshahay gobolka yuuta ee dalka maraykanka ee bal aan telefoonka ku garaacno salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah ciid mubaarak aan ku leenaha khadiijo ciid mubaarak maasha allah ma aadan kuugu faraxsanahay boqolkiiba boqol dhammaantiin idaacadda biyodeeda ma garad aad iyo aad aad iyo aad waa ku salaamaynaa annagana waxaa tahay qof fanaanada oo muddo dheer dadka soomaalida ee fanka maarata fanaanka eewaheeda aanay maqal xaggee ku dambayso khadiijo walaalo waxaan joogaa maraykanka waxaan joogaa magaalo la yidhaahdo gobol la yidhaahdo yuuta maasha allah waan dhowaha waan dhowaha waa idin salaamayaa boqolkiiba boqol idaacadda wariyaashiina dhammaantiin ciid wanaagsan aan idin leeyahay horta marka ugu horeysa annagana ciid wanaagsan ayaanu ku leenahay bal ciidan maasha allah mar labada dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka uga nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kaas ahaan hobolada waa beri waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kastood adduunka uga nooshiin waa taa waxaan filayaa inay gedigood ku dhagaysanayaan bal haddii mar haddii barnaamijkan uu yahay barnaamij iska madadaalo ah oo maalin ciida lagu jiro la faraxsan yahay bishii barakaysneed ee ramadaan lasoo soonnaa lasoo cibaadaystay markan dabaaldeg baa lagu jiraa maxaad kula dabaaldegaysaa soomaalida aad ku dhagaysanaysaad fanaankan aad u ahayd maasha allah maasha allah farxadaan kula dabaaldegaa farxadaan kula dabaaldegaa farxadaan kula dabaaldegaa insha allah insha allah biidni illaahi kariim dalkeenana nabad xagga samada rabbi ka timid allaha kusoo dejiyo ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis aamiin aamiin dalka waa u ducaysay bal dhinaca heesahaaga haddii aad mid usoo qaban lahayd dhegaystayaashana dhegaysanaya ee maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidda wallaahi heshiiga horta inaad haysaanba ma ogi wax wax alle wax alla waxaad haysiin u saara wax alla waxaad haysiin aniga waxaan xusuustaa aragaaga oo qura dharararan
sida ayra gelo ilmaheedi weyda waan kugu ololayaa ma og tahay axdigaynu dhigan iyo arrimaha dhexdeena baarnaha ilaaweyn aboowe adduunyada dhammaanteed inta joogta cadanka arkoodu naftu ku ogolaatee araggaaga oo qura kumaniibsaden adduunyada laakiin khadiijo heestan muddo aad u dheer ka horan maqli jiray codkii aad ku qaadaysay iyo codkan kaba kanabaad moodaa inuu ka yarahay kaase maxaa isbedelay waxaa isbedelay kaa markaan qaadaya idaacadda muqdisho aan u duubayana waxaan ahaa ubaxa kacaanka ee gobolka hiiraan ma garatay waan yaraa haye hadda de waan weynaada voicekaa ii furmay waxaan noqday fanaanad weyn oo qarnaba dhegayso marka codkii waa sii weynaaday codkii baa koraad leedahay marka hadda
iyo anigu waa isla kornay heestaasna caashicuuda laga rabaa inay keedka ka soo saarto wakaas wakaas cabdibaadil ibraahim ha ila qaado maxamed bashiirow waaba tanaa heesta oo uu fanaanadda kula luuqaynayo fanaanka caanka ah ee cabdi baadil ibraahim
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haybuu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura kumaan dhiibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura kumaan dhiibsaden ee adduunyada adduunyada dhammaante
fanaaniin kale ayaa weli noo soo socda laakiin caashoy mar kale waxaanu dib ugu noqonaynaa dhegaystayaasha nagala soo xiriiray qaaradaha kala duwan ee dunida gaar ahaana waqooyiga ameerika asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo ciidda waa maxamuud maxamed ibraahim m m i oo idinka soo salaamaya gobolka nebraska gaar ahaan bartamaha galbeed ee dalka maraykanka waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan xaaji xaawo macalin cali nuur aabaheyga macaan maxamed ibraahim xaamood iyo dhammaan ehelkayga meel walba ay dunida ka kala joogaan anoona dhehaynin magacyadoodna siqaas u kala sheegaynin guud ahaan iyo gaar ahaan waxay kala joogaan soomaaliya germany norway egypt kenya turkiga dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ilaahay ha inagu gaarsiiye bashbash iyo barwaaqo waxaan si qaas u salaamaya gabadheyda oo aan layaa idin ciid mubaarag mar warda maxamuud maxamed ibraahim oo joogta gobolka minnesora dhammaantiin waxaan idin leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ciid mubaarag magacaygu waa mustafa cabdi aadan oo ku nool gobolka virginia ee carigan america ciidan ciidii horeeto waa nooga bedelan tahay sababtoo ah ciidan waxaana noo furan masaajidiyadii waxaa kaloo noo furan meelihii caruurta la geenayay inay ku dheelaan markii mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan jeclahay inaan halkan hambalyada ciidda uga diro dhammaan familka asxaabta iyo qaraabada intii muuqeyga iyo maqalkayga taqaano waxaan si gaara halkanaga salaamayaa dhammaan reer cabdi aadan rooblaxood iyo hooyaday macaanto xaaskayga qodara iyo walaalahayga idil maxamed cabdi aadan sacdiye cabdi aadan salmaan xamdi roodo iyo dhammaan reer aadan rooblaxood oo dhan meel walbeeta dunida ka joogaan sidoo kaleet waxaan salaamaha abtiyaashayoo dhan oo ka nool dunida daafaheeda reer miro xaashi kulligood waxaan leeyahay ciid wanaagsan sidoo kaleeto ummadda soomaaliyeed meel walbeeto oo adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa kaleeto ku ciida farxad iyo baraare iyo bash bash meel walbeeto aad dunida ka joogtiin ciid wanaagsan sidoo kaleeto bahda v o a waxaan leeyahay ciid mubaarak cabdikariin xasan caato oo ku nool wadanka canada gaar ahaan toronto dhammaan waxaa halka kani munaasabada ciidda aan kala qaybsanaya ummadda soomaaliyeed oo hambalyo hawada aan u marinay ee bahda v o e da iyo faamiladii asxaabtii frandisk waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay same iyo ziyaado iyo barwaaqo iyo bashbash allah nagu wada gaarsiiyo faamiladeyda haddii aan hal iyo labo aan ka xuso waxaa halka kani aan hambalyo munaasabadda hambalyo aan aan hawada u marsiinayaa walaalahay cabdicasiis xasan maxamuud cabdulaahi xasan maxamuud cabdi xasan maxamuud shamse xasan maxamuud nafisa xasan maxamuud nasr xasan maxamuud duniya xasan maxamuud iyo wiilasha aan adeerka ayagu u ahay mahad liibaan hanad hodaney waxaan leeyahay dhammaan in alla intii aan magacyadooda aanu xusin iyo intaan xusaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay iyo asxaabtii in alla intii magacayga muuqayga taqaano bahda v o ega ayagana waxaan leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay iyo ummadda soomaaliyeed oo idil walaalahayna dhegaysanayo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo idil hambalyo hambalyo ayaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay barwaaqo iyo bashbash allah nagu wada gaarsiiyo wadankiina ilaahay nooga dhigo wadan ammaaneh oo kala dambeyn ay ka jirto ilaahay nooga dhigo oo sanadkan sanadkiisa aan ku wada ciidno nashaad farxad barwaaqo ammaan aan ku wada ciidno ilaahay nooga wada dhigo hilmaame hadal kuma jirto xaaskayga muno cabdulaahi cumar iyo caruurteyda xasan cabdikariim xasan maari xasan maari cabdikariin xasan mucaad cabdikariin xasan waxaan leeyahay soo barbaara bada v o eda idinkan hambali ayaa leeyahay waana salaamantihiin fanaaniinta barnaamijka nagala qaybgalaysa maanta ayaan dib ugu laabanaynaa innagoo dhegaystayaashana dib ugu soo noqon doonnaa waxaan haddana khadka soo gelinaynaa fanaan jooga magaalo aan sidaasi nooga fogayn waa magaalada colombos ee gobolka ohio ayuu joogaa waa fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac
ciid wanaagsan si weyn baa idin salaamayaa markastoo joogtaan waxaan ku faraxsanaa in la idin maqlo waa taa annagan waxaan ku faraxsannahay meelo fogfog baan kaa wici jirna hadda annagoo north america wada joogna gaar ahaan maraykanka wada joogna laba gobol oo isku dhowna wada joogna inaad nala ciidayso marka ugu horreysa mar kale soo dhawow nimcaan nimcaan oo ciidan ma tii kugu horreysa maraykanka ba
may waa ciideedii labaad todobaantii horna waan joogay hadda waa ciideedii labaad aan maraykan joogo hadda isbarbar dhigta ka waran balle ciidihii soomaaliya iyo tan maraykanka inkastoo aad kusoo aaday xilli oo covid nineteen oo dhulkii iska xirxiran yahay bal haddaa isbarbar dhigto maxaad is oran lahayd
horta aad buu kala duwan yihiin inkastoo aan halkan aan carruurtayda iyo xaaskii la joogo balse haddana niyaho ciidaha iyo rabadaantii farxadu waddankiibay ku wanaagsanayeen waa saxa aad iyo aad waa ninbaan ninbaan hadda ka hore waxaan ka maqlay isagoo leh markuu isagoo dabcay inuu sifeeyo waddanka iyo qiimuhu ugu fadhiyo wuxuu yidhi waddankaagu waa waalidka aad iyo aad aad iyo waa aad tahay nimcan mar kale soo dhawow n marka ugu horeysa munaasabadan ciidul fitriga yaad jeceshahay fursadan qaaliga ah maadaama adduunka o dhan lagaa dhegaysanayo inaad uga faa'iidaysato Een, marka hore horta bulshada soomaaliyeed baan si guud u salaamayaa waan lehay ciid wanaagsan meel kasta ay joogaana ilaahay ha nabad yeelo Ee, marka xiga waxaan ciid wanaagsan leeyahay Een, familigeyga oo ugu horeyso een, xaaskayga hooyada iyo aabahay Een, idinkana ciid wanaagsan ad leeyahay iyo dhammaan faaniskayga kolley taageerayaashaada dad lasoo koobi kara ma ahan marka maxaad si Aad iyo gaara aad ciidan ugu tala gashaad is leedahay ee dadka taageerayaashayda ah ayga hayga maqlaan Een, horta ciidan haddii lahay idmo barnaamij baan soo waday oo heeso cusuba sidoo kale waxaan bilaabay tuurkii aan ku mari lahaa qa- qayb qayb ka mid a magaalooyinka maraykanka haddii lahay idmo marka xagee ka soo bilaabaysaa dhinaca washington d c aan kaala hadlayno Eh, may ohaya ka bilaabayaa fifteenka bishan haddii lahaa waa magaaladaa degan tahay gobolka ha waa Ramse gartay ahaan ka bilaabaya insha allah
halkanna waa kugu sugaynaa anigii caasho iyo asxaabta dhan insha allah insha allah waa kulley waa laga yaabaa inay soo gaadho haddii lahay idmo waa tahay nimcaanow waa ku sii daynaynaa waqti badan kaama qaadayno waan garan karnaa waqtigii faraha badnaa ee markii dalka la jooga lama hayo waa waqti aad u mashquul badan een, dalkan haddii aad laakiin intaadan intaadan naga tegin hal heesoo dhegeystayaashaad usoo qaban lahayd ma jirtaa haddaad uga badisana way jeclaan lahay laakiin mid waan codsanaynaa anagu
Een, mid baan usoo qaban lahaa waxaan usoo qaban lahaa heestii haweenka hablaha soomaaliyeed nasab maaha ruuxii haweene nacab u haysta haye Eh, ninba maaha ruuxii hablaha nabar u geystaa
waaw
nacas wey ruuxaan ciseen askugu jaqay waaw heestaasi ma goormaad qaaday heestaasi waa labadii kun iyo sideed iyo tobankii waa waaba hees weli Ay, sii hore caasho waa dhaafeena umalaynaa
kuwii horaan la haystay kuwii dhexe- haysatay kuwii dhexe jacaylkii qabyoobay taasay weli iga dhigan tahay marka cajaladayda taas kama fogo weli weli weli fifteenkii baad joogtaa adigu Ma-
Saddex fifteen aad waa u dambeeyaa miya aad iyo aad aad iyo aad.
haddaan ku soo qabanaya mar haddaad aad aad maraykanka nala joogta nimcaan waan ku salaamaynaa mar kale ciid mubaarak nimcaan adiga iyo qoyskaaga iyo carruurtaada waxaan idin rajaynaynaa ciid wanaagsan iyo dabaaldeg wanaagsan sidoo kale ciid wanaagsan aad aad baad mahadsantihiin heestaasi uu noo dalbay fanaanka nimcaan hilaac ayaan qadar ka maqashaynaynaa dhegaystayaasheenna oo aanu leenahay ciid wanaagsan
nasab maaha ruuxii haween nacabu haystaaye niiba maaha ruuxii hablaha nabaru geystaay nacas weyn iyo ruuxaan isayn naaskii ugu jaqaye nasiibkiisu nimuu reebayba naa ku cilbaxay nuquliya warxuma faafintuma waanisqahanimoe nasiibkiisu nimuu reebayba naa ku cilbaxay nuqul iyo warxuma faafintuna waanisqaanimoe waanisqaanimoe isfahanimo waan isfahanimo hey. nabigeenu siduu yidhi naftay nala wadaagani maagayaan mitaqiya xumaan nooc kastoy tahay bulshayahay kanafaynayo nacaskayuu taaban okanaara shaydaanka waa ciid mubaarag ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan kulla caam wa antum bikhayr mar kale soo dhowaada dhegaystayaal magacaygu waa yaanle maxamed abakor waxaan ku noolahay wadanka jarmalka gaar ahaan magaalo yar oo la dhaho viil oo soomaalida degan shan qof aysan ka badnaynba walaahi jawigeena maanta waa jawi aada u qurxoon laakiin aanan na barbar dhigi karin kii wadankeennii maadaama jawiga ciidda wadankeeni soomaaliya uu absolutely wax aada u qurxoon ahaa maanta waxaan u qorshaysan inaan dhalinta magaaladan degan inaan isku imaano isla qaxweyno isla buskudayno xaggan waxaan rabaa inaan ka salaamo faamiligayga gaar ahaan waalidkayga aan aan ku bilaabay hooyaday farxiyo xasan faarax iyo aabahay maxamed abakor maxamed aan ugu dambeynna walaalahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ciid mubaarak kulli caam waanta bakheer magacaygu waa mubaarik axmed maxamed jooga wadanka maleeshiya gaar ahaan kualambuur waxaan la qeybsanayaa hambalyada ciidda ee la ciid v o e waxaan la qeybsanayaa hambalyada la ciid v o e waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaan kaloon salaamayaa faamiligayga kala jooga dalkii iyo qurbahaba waxaan kaloon halkan ka salaamayaa hooyadii macaan xaawo maxamed jaamac iyo dhammaan caruurtaan walaalahanay iyo asxaabtaydaba waxaan kaloon halkan ka salaamayaa ambasadorka safaaradda soomaaliya ee maleeshiya ambasador abukar cabdi cismaan oon leeyahay ciid mubaarak iyo diblomaasiyiinta safaaraddaba iyagana aan leeyahay ciid mubaarak iyo asxaabtayda ku nool wadankan maleeshiya iyadoo ay ciidani ka duwan tahay ciidihii hore oo xanuunka faafa ee coronavirus awgii soomaalidu ay markii hore isku arki jirtay masaajidada meelaha masaajidada meelaha salaada lagu oogayo ayaa iminka lockdown-na saaran dartii xanuunka coronavirus dowladda maleeshiya soo rogtay ayaa waxay noqotay in guryaha lagu ciido taleefano badqabka si dadka loo ilaaliyo layskugu soo hambaliyeeyo oo in taleefano laysku diro aan lays arkayn salaadihii lagu oogo guryaha dhexdooda oo ay tahay mashaakilkan saameynta adduunyadao dhan haysataa dal ahaantana ay haysato oo aan laysku bixbindow ahaan saaran yahay meel wal oo la joogo ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caam waanta bikhayr waxaan hambalyada ciidda aan halkaa u soo marinaya dhammaan wixii magacayga yaqaana meel kastoy joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo halkan ka codsanayaa heestii ahayd si aanu ciidda anagoo ah dhegeystayaasha v o eda ku taxan in nalagu aanu ka codsanaynaa daadihiyaasha barnaamijka oon halkan ka salaamayo caashi cuud iyo bashiir waxaanu ka codsanaa heestii anaguna ciidne idinkuna ciida nabad iyo caano aynu ku ciidne in naloo saaro nabad iyo caano aynu ku ciidno nasiib wanaag waa tan heestaasi uu naga soo dalbaday dhegaystahaasi jooga maleeshiya
nabad iyo caano
afrika iyo fanaaniintii soomaaliyeed ayaan markana aadaynaa annagoon sidaa uga fogaan dalkii aan ku hakanno magaalada nairobi waxaan soo dhowaynaynaa fanaanadeenna khadiijo afooday nuur oo muddo dheer degan magaaladaasi khadiijo ciid mubaarak ku soo dhowow barnaamijkan aan ugu talagalnay munaasabadda ciidulfitriga
waan ku dhowahay caasho waxaan ku leenahay ciid mubaarag kula caam wa antum bikhayr munaasabadda ciidda muddo dheeraad ku ciidaysay dalka kenya bal ciidan ka waran iyo coronaviruska iyo xaaladaha lagu ciidayo iyo xaaladaha lagu jiro waa runtaayoo weli kenyan weli ku ciidayaa ilaa hadda waddankii weli ma tegin laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa inuu waddankeenna ilaahay noo dejiyo oo dadkeenna ilaahay daggooda burcad isu mariyo oo dad isjecel ilaahay ka dhiga taasaan ilaahay ka baryaynaa oo ciid wanaagsan aamiin aamiin aadaad umahadsantaha khadiijo khadiija ciidan ciidan bal ka waran ciidihii hore maxay kaga duwan tahay maxaad isdhehi lahayd way kaga duwan tahay ciidihii hore
wallaahi ciidan iyo ciidihii horeba in muddo aba waddankeenna ma fiicneen ilaa hadda ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waddanka ilaahay noo dejiyo oo dadkii oo dhan oo isjecel arligeenna nabad allow nooga yeel ummad isjecel abid allow inaga yeel taasaan ku ducaynaynaa aamiin aamiin muddo dheer inaad joogto waa hubaa khadiijo dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi laakiin xaqiiqiyan muddo intee la-eg macnaha imise sanaad joogtaa dalka kenya ood ku ciidaysood joogtay wallaahi mar horaan imid sanadkii haddii la xisaabo adigu waxaan imid kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii oo disembaraan imid bishii u dambaysay sagaashan iyo labadii soddonkii aad buuxin rabtaa marka hadda adigoo qaxootiya soddonkii aban buuxii aan umalaynaa inaan dhaafaaban umalaynayaa soddonka waa tahay waa tahay marka aan usoo aan usoo noqon aan usoo noqonna ciidda ma jirtaa fariin gaara inkastood aad dalka u duceysay dadkii soomaaliyeedna aad aad fariintaada ciidda aad gaarsiisay dad aad si gaara u salaamaysa ma jirtaa munaasabadan ciidda haa way jiraan dadan si gaara u salaamayo inkastoo dadkoo dhan aan halkan ka tirin karin laakiin ugu horreyntii waxaan salaamayaa walaalkay brofesor cabdi foodey nuur iyo carruurtiisa iyo walaalkay carruurtuu dhalay maxamed foodey carruurtiisii inta aan xagga dadkii aan xagga uga soo tegey intii kale waaba la kala qaxay oo wax isla joogaba ma jiraano wax gudaha jira iyo waa la kala qaxay marka iyo waxaan salaamayaa hobolada waadari meel alla meeshay joogaan iyo fanaaniinta qaranka iyo fanaaniintii dambe xataa kulli waan salaamaya ciid wanaagsan baan leeyahay waa tahay ugu dambeyn heesahaagi mid ka mid maxamed shirow ugu dambeynta intaadan gaarin khadiijo foodey nuur horta inay kabanka dunta ma og tahay inaad haysta oo aad maqasho laakiin ay kabanka kabanka garaacdo taas waa iga dhamaaday khadiijo kabankii ma kuu dhow yahay adoo raalliya wallaahi kabankii hadda iima dhowa runtii okay waayo waa ka gudbaynaa kabanka bal heesahaagii oo waayo waayo hees aad jeclaan lahayd in dhegeystayaasha aan kula ciidno maanta oo aad u soo qaban lahayd haa heesahaygii waayo waayo waxay dadka ay badi yaqaanaan heesta la yidhaha haydilo jacaylka haydilo jacaylkuya haydido kaandanaye dabyahoolo candarsado lugahan dabsiye waxaa iiga daran kasii daran damqasadi iyo xilifta dadku igu ogaadin haddaan ka daawoobo daawoobo daralle mar kale dib uguma noqdee taasaan ku xusuusa waaw waaw waaw haddaan ka daawoobo waxaan aad uga helaa muusiga marka halkaas maraysa muusiga dhararararan dhahaya ciid wanaagsan adiga iyo qoyskaaga dhammaan waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan iyo muslimiinta oo dhan meel meelay joogaanba ciid wanaagsan aan leenahay aad baad umahadsan tahay khadiijo foode ciid mubaarak annagana annagana ciid mubaarak diro jacaylkuya haydiido kaan doonaye dabyahoro candarsado lugaha dabsi waxaa iiga daran kasii daran damqanshadi iyo xilifta dadku igu ogaade waxaa iiga daran kasii daran damqashad iyo xilifta dadku igu ogaade
mid ka mid ah fanaaniinta ku nool magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaan iminkana u yeeraynaa waana fanaanka dalmaryare dalmaryare soo dhowow ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak aad baan ku salaamayaa dhammaantiin aad baan idin salaamaya waan kaa qaadaynaa ciid wanaagsan ee bal dalmaryarow ciidan ka warran familka iyo sida loo ciidayo iyo sida aad ugu diyaargarowdeen maasha allah si qurux badan qurux badan ayay u socotaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin inkastoo waktiguu iska bedelan yahay oo dadkii la kala fogeynaya afka la wada xiran yahay haddana at the same time waxa weeye waa maalin qurux badan aada loo faraxsan yahay caruurihii lala ciidayo sidii ciidaheennii soomaaliya oo kaleeto aad dareemayso maasha allah mall of america ma laydin furay sanadkan sanadkan meelo badan baa furan waxaa waaye badanaa waxaa lagu ciidayaa oo salaadaha lagu tukanayaa meelaha outdoorka ama banaanka ah ayaa lagu ciidayaa laakiin mall of america iyo moolalka caadiga u furan yihiin yes heesaad qaadaa dhegaystayaal baad leedahay dad badan oo kugu xiran oo fankaaga jecel baa jira intaanan u gudbin inaan hees kaa dalbanno hal hees iyo laba mid waxaad noogu maaragtay barnaamijka aad nagala qaybgeli karto laakiin ma jirtaa cid aad si gaara u salaamayso wallaahi waxaan salaamayaa dhammaan faamilkayga dhammaan waalidkayga laaladay xaaskayga carruurtayda dhammaan taageerayaashayda inta magacayga muuqayga taqaana iyo dhammaan asxaabta reer v o a asxaabtayda aad baan idin salaamaya idinkana ciid mubaarak waadilahi marka haddaan u gudubno dhinaca heesaha aad ugu talagashay ama isleedahay dhegeystayaasha ama taageerayaashaadaba inaad kula caweyso munaasabadda ciidda awgeed heestaad usoo qaban lahayd waxaan usoo qaban lahaa waxaan usoo qaban lahaa heesta hobyo heestaas ayaan lehay igula ciida taanku dhaatay taanku dhoolay dhaayahaygaay idhaxqaado ubaaldhigi duuxaracday dhabeeryahaygu aan isdararogin taa waa ta heestaasaad markaaad maanta kula damaashaadaysaa dadka ku taageera iyo guud ahaan soomaalida ila xasuusta waana maadsantiin aad baan idin salaamaya dhammaantiin aad baad mahadsantahay ciid mubaarak ciid mubaarak thank you ciid mubaarak
Soo dhawow hayga dheeraa dhaantiyow
magaalada minneabolis ee gobolka minnesota intaana kasoo tallaabin maxamed bashiirow aaway fanaanadeennii hibe maxamed oo magaaladaasi muddo dheer iyadana ku ciidaysa dhegeystayaashan maantao dhan u kaydinaynay hibe soo dhowow ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cayshacuudey waan idin salaama adiya bahda v o daba waxaan adigu mahadnaqayaa inaad igu casuumteen munaasabadan culus ee ciidalfadrida sidaan idinkala qayb galo hambalyada waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay waxaan leeyahay waa ayaamo culusoo ilaahay ciseeyo xidhifyada adduunyada islaamku eebba ku camiray caro kastoon ku noollahay annagoo cod keliya leh oo carfi iyo udgoon badan oo calaasha iska wada jecel baan salaadii ciidda camirayoon ka codsanay casiiska iyo cimri dheeroo cibaado leh iyo caafimaad badan cadaabtuu nagu xoreeyo jannada nagu casuumaan calaacalaha u taagnay dalkeenna caam ahaan colaadaa ka ooganna caadilinu ka dulqaadaan cirooliya caruurba calaacalaha u taagnay annagu waan ciidnay idinkula ciidoo nabad iyo caano aynu ku wada ciidno aad ayaad u mahadsan tahay hibe maxamed annaguna waxaanu ku leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr dhegeystayaal waxaan ka udurdaaranaynaa in mid ka mid a heesaha wanwanaagsan ee ay ku luuqayso fanaanada hibe maxamed aanan maanta barnaamijkan idinku cayaari karin hibe maxamed way ka cudurdaaratay in aan idiin soo saarno mid ka mid a heesaheeda intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay munaasabadda ciidulfitriga waa caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo la soo jeedinayay oo idin leh ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur maxamed colaad xasan ayaa idaacadda isku soo duway tan iyo caawa fiidkii waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo galab wanaagsan iyo ciid mubaarak
alla maanta ciyaanta